itaan dhismo loogu talagalay macadka iyo yani mataqaanaa fusuushii wax lagu akrin lahaa ay ka soo qayb galeen communitiga qeybihiisa kala duwan iyo mas-uuliyiin culamaa udiin iyo guud ahaan bu warbaahinta aad baan uga mahad celinaya dhammaan akhyaarta sharafta badan ee mustawahooda iyo acmaashooda ay kala duwan tahay intaas kadib waxaa muhim waxaa su-aal muhiim ah fusuushan quruxda badan ee meesha aad u arag- ku aragtaan yaa dhisay se maxaa ku baxay oo kharash ah waxaa dhisay muxsiniin muslimiin ah oo soomaali ah oo dal iyo dibadda joogo oo iska kooban waalidiin iyo asxaabta kale ee jecelbo horumarka iyo horumarinta goobaha waxbarasho ee diiniga ah Eh, runtii guud ahaan cid kastoo ka qayb qaadatay arrintaas waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa u mahad celinaynaa insha allahu tacaala khayrna waan u rajaynaynaa inuu ilaahay sadaqadooda u aqbalo waxaa ku baxay dhulkan eh, gadidiisa iyo dhismihiisaba lacag qadarkeeda uu yahay horta dhulka waxaa lagu gaday lacag laba milyan oo labo- laba milyan iyo laba boqol ah dhismahaana waxaa ku baxay lacag laba milyan iyo boqolaal ah En, runtii dugsigan wuxuu ahaa fus- en, qolol iska jingada ah oo meel ki- yacni cid ay iska leedahay iskaga dhisan kadibna halkan uu u gudbay wuxuu ahaa dugsi keligii ah oo qur-aanka lagu barto hadda wuxuu yeeshay qeyb machad ah oo lagu barto culumtii shareecada hadday asal laheyd iyo hadday furuuc aheyd ba lagu barto En, qeybtii dugsigana sideedii bay u dhisan tahay oo way u jirtaa weeyaan marka asal ahaan sidaas uu ahaa En, dhismahana noocaas uu ahaa hadda dhismihii en, ahaa jiingadaha En, qaabkan ayaa loo bedelay dadka aan soo sheega unbaana ka qayb qaatay isa hadda xaaliyan ah waxaa weeye saad u jeedaanba ma leh musquulo en, ma leh derbi En, wuxuu u baahan yahay fusuush- fusuul dheeri ah oo kuwan hadda inoo muuqdaan la bedela ah En, sidoo kale insha allahu tacaala wuxuu u baahan yahay maadaama ay dad badan ku xiran yihiin en, baabuur soo qaado ilmaha en, mustaqbalka dhow En, aadna waan ugu raja- ugu rajo weynahay en, howlaha ayaga ah in aan eh, inoo suuroobaan oo ilaahay uu noo suurogeliyo